waxaa caadi ku soo laabtay socodka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyadoo suuqa degmada diinsoorna uu maanta ganacsigiisa caadi u kala socday gudoomiyihii hore ee degmada diinsoor ibraahim shigshigow ayaa habeenimadii xalay isku soo dhiibay xubnaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan diinsoor waxaana odayaal iyo waxgarad ku sugan gudaha degmada diinsoor ay wadaan dadaallo nabad loogu soo dabaalayo degmada diinsoor qaar ka mid a dadweynaha degmada diinsoor ayaa banaanbax lagu taageerayo maamulka cusub ka sameeyey wadooyinka degmada diinsoor waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen banaanbaxayaasha goobta ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta iyo xubnaha wasiirada maamulka koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed maxamed abuukar ayaa caddeeyey in isbeddelka maamulka degmada diinsoor lagu sameeya uu ka yimid rabitaanka shacabka maamulka koonfur galbeedna uu tixgelinayo dalabka shacabka dowladnimada may leedahay xornimo dowladnimada may leedahay qofka shacabka ee rabitaanka iniisa ka hadal kura dowladnimada aniga shacabka codsay la qadarin la hormeeyo la jeeda dowladnimada ma inta la sujuubo dowladnimada ma qofka in xoog la ka haysado hore la hadaafi oo iska haysado wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed axmed baashi madoobe nuunow oo isaguna banaanbaxayaasha la hadlayay ayaa sheegay in awaamiirta dowladda qofkii u hoggaansami waaye lala xisaabtami doono isagoo shacabka diinsoorna ugu baaqay inay horumarka ka shaqeeyaan
oo wadaniyada ah usoo dhaweyseen gudoomiyaha cusub maanta waa maalin farxad leh sababtoo ah waxaa aaminsannahay in aan idinka dulqaadnay dulumi oo shan sana a ku jirta maanta wixii ka bilowdo waa cusub ayaa idinoo bariyey ma aqbalayno dulmi cadaalad ayaan meeshaan u joognaa cadaalad ayaan samaynaynaa waxaan rabnay si nabadgelye in xilka lagu wareejiyo dowladda ayaa amar soo saartay amarkii ninaa ka madax adeegay wuxuu diiday inuu taladeenna qaato iskahorimaadka maalnimadii shalay ka dhacay degmada diinsoor waxaa ku geeriyooday shan askari inkastoo ugu dambeyntii guddoomiyey ibraahim shigshigow uu saqdii dhexe ee xalay isku soo dhiibay wasiirada diinsoor ku sugan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo